saldhigan oo sida la tilmaamay halis ku ah deganaanshaha wadamada gobolka siiba dalalka geeska afrika ayaa waxaa la tilmaamay in dowlada masar ay ka furanayso qaybo kamida xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo sidoo kale kenya dowlada masar oo xurguf ku salaysan webiga niil ay kala dhexayso dalka etoobiya ayaa la xaqiijiyay inay saldhigan ay furanayso islamarkaana ay ugu tala gashay in ciidankeeda cirka iyo sidoo kale kuwa dhulkaba ay ka howlgalaan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan ciidamada dalka etoobiya ee gudaha soomaaliya sidoo kale dalka etoobiya gudihiisa sida ay xaqiijiyeen ila ku sugan xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya saldhigan militari waxa uu halis gelinayaa amniga ka jira guud ahaan wadamada gobolka waxaana wararku intaas ay sii raacinayaan in saldhigan sidoo kale furitaankiisa ay wax badan kala socdaan madax ka tirsan maamul goboleedka jubbaland oo ugu horeeya madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe oo maalmihii dambe kulamo la yeelanayay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda kenya waxaa saldhigani laga furayaa meel aan sidaa kaga fogayn magaalada gaaraysa ee gobolka waqooyi bari sida uu xaqiijiyey xildhibaan siciid nuur maxamed oo ka tirsan xildhibaanada isbeddeldoonka ee ku sugan magaalada kismaayo waxa uuna sheegay in xaaladan ay tahay mid welwalkeeda leh islamarkaana halis gelinaysa guud ahaan dalalka soomaaliya iyo kenya intaba
laba ujeeda labadaba waa laga leeyahay gobolada koonfurta soomaaliya qayb kamid a in kenya loo gooyo oo faraca gacanteeda ugu sii jirto qorshe ah iyo qorshihii webiga niil oo ethoobiyaagii ay isku hayeen kenya sidaa darteed baa masar saldhiga loo siiyey ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in soomaaliya iyo etoobiya labadaba halkaa laga kontaroolo weliga masar masarna hadii ha laga taaban yahuudda ay ka gado goboladan koonfurta oo hadda kenya ay gacanta ku hayso jubbaland iyagoo la baxay anagu maya saldhigu wuxuu ku dheegan yahay dhinacan xuduuda oo gaarisa xaggeeda xaggeeda gaarisa iyo inta udhexaysa degma badhaadhiyo degma afdhow inta udhexaysa weeye xadka labada dhinacdooda waa ku jiraan qorshahooda waa lagu wada socdaa masar wadnaheeda iyo dhigaheeda iyo ugu soo wadataa shaqadeena waaba ka bilaabatay dee ciddii wax ka qaban lahayd baan rabaa anagu inaan af ka sheegna marka maalmihii aanu ka soo gudubnay waxaa jirtay xurguf xooggan ee u dhexaysay dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale kenya iyo etoobiya saddexdan dowladood oo daris ah markaan waxaa muuqanaysa inay jirto xulufo milatari oo dalalka gobolka xasarad ka abuuraysa waxaana ku soo biirtay masar oo dhacda dalalka waqooyi ee qaaradda afrika